saaka aroortii hore ciidamadooda daraawiishta ee dowlad goboleedka koonfurta galbeed ee degmada waajida waxay fuliyeen howlgal qorshaystaa sida aad la socotidna horey waxay u wadeen ciidanka inay la diriraan nimanka cadowga howlgalkii saaka qorshaysanaana wuxuu kusoo dhamaaday si habsami leh ciidankana waxay ku guulaysteen horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas ee dhibaateynayay ummadda soomaaliyeed dhibaato badanna ku hayay gaar ahaan dadka deegaanka kool degmada waajib ciidanka waxay ku guulaysteen inay soo khaarijiyaan asig iyo tiimkii la socday wixii hubo ay haysteen na ay ka furtaan ciidamadana sida aad la socotid waayahan dambe waxay wadaan howlgalla lagu beegsanayo amiirada sarsare ee dhibaateynayo ummaddan covid markay bishii lixaad waxaad la socotaa ciidanku inay dileen amiir sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo joogay ayagoo baxay degmada qasax dheere insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciidanku inay howlahooda sii wataan idin ilaahi karim ilaah idinkii waxaan ka rajaynaynaa cadowgana inay ka qabtaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka koonfur galbeedna inay cadowga ka qabtaan oo ay meelaha ay dhumaalaysiga ay ku joogaan ay uga tagaanaan rajaynaynaa insha allah marka horjoogahan shabaab ka tirsan aad sheegtay in ciidanku ay dileen ma howlgalaad samaysan ayuu ku dhacay mise iska horimaad dhex maray ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shabaab bal haddaad faahfaahin dheeraada ka bixiso sidee bu howlgalku u dhacay howlgalku wuxuu ahaa mid laga shaqeynayo in muddaa howlgallada waayahan dambeba waa ay socdeen qorshuu ahaa oo in muddaa la taabnaay la taagnaa sidii ninka cadowga dhibaateeyey ummadda jidka wixii maraayo oo u socdo ama waajid ama meel kale u hortaagnaa oo dameerada dili jiray howlgal in muddaa laga fikiraayo ahaa howlgalka waa la qorsheeyey ciidanka marka horjoogaha iyo tiimkiisa meesha ay ku sugayihiin ayagoo markaas qalab walba oo isticmaalayay dhinac walba ama ha ahaato dhinaca shirdoonka ha ahaato ama dhinac walba oo ha ahaato ciidanku waxay ku guulaystay markay ogaadeen horjoogaha iyo tiimkiisa meel ay ku sugayihiin inay hereerayaan ayadoo qof kale wax ku gaarinna ay dhibaateeyaan qoladii ummadda dhibaateynaysay horjoogahana ay khaarijiyaan iyo tiimkiisa wax burobaleen oo kalena meesha aysa ka dhicin ama ciidan kuweena ama dad shacba aysa wax ku gaarinoo sidaas hoosha lagu soo afdiray si nabadana ay uga soo laabteen degmadii ay ka tageen waajib waxaad noo sheegtaa marka howlgalkan ay ciidanku sameeyeen yaa ka wax ku noqday marka laga soo tago horjoogahaasi aad sheegtay in kooxda shabaab ka tirsanaa aad disheen xubnihii kale la socday aad sheegayso inaad waxyeelo gaarsiiseen ayaguna maxay yihiin ciidanku waxay soo furteen hub tira hub tira badan oo ay wateen qoladii la socotay horjoogaha sida ay wararku ay noo xaqiijinayaan saraakiisha meesha howlgalka fuliya horjoogaha iyo tiimkii la socday ilaa iyo shan qofood gaaraya ayaa meesha lagu khaarijiyey ilaah idinkii waxaan leenahay ciidanku waxaan leenahay guulaysta hooshiina hor u sii wada cid alle ciddii dhibaato la hortaagan ummadan soomaaliyeedna waxaan rabnaa sida hadda howlgalka aad ugu fuliseen ayadoon qof shacbana wax gaarin askartuna ay bad qabaan inaad fulisaan idinka rajaynaynaan leenahay insha allah marka horjoogahan magaciisa shabaabse xageesu uu u qaabilsanaa ninka horjoogaha cadowgu wuxuu u qaabilsanaa dhibaateynta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanada dega ee waajib iyo agagaaraheeda ayuu u qaabilsanaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale degmooyinka ku sugan cadowgu waa iska taqaanaa waa magacyo badan yahay laakiin magac aan ka hayno oo oo dadka ayuu yaqaaneen deegaanka macalim deerawa ayaa la yidhaha ninkan